habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axada bisha meyna waa afar iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana v o w somaali com idaacaddana waxaa wadajirdan kugu soo jeedinaya zahre cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimo waxaa ka mid a qarax la sheegay inuu ka dhacay goob ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah oo ku taallo duleedka magaalada baydhabo qarax loo maleeyo inuu yahay meelo dhulka lagu aasay ayaa waxau ka dhacay xerada xanaano oo ku taalla duleedka waqooyi ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasi oo ciyaaraha ciidda ay ku ciyaarayeen boqolaal dadweynaha ku dhaqan xerada xanaano ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee axmed faarax cali idaajaa kaloolihii ku dhici jiray bulshada kinay haddaan joogno amba sidii kuduudiyihii maahan kiiska cudurkaani hadduu covid naineteen yimiday waa la kala haaday adduunyadii kurteed waxauu ka dhigay kaafiyo kala dheeli kaliinkay waxuu kuu qoro yaa lala kulmayaah qodobadaasiyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
inta badan dalalka islaamka ee dunida ayaa maanta waxaa u bilowday dabaaldegga maalinta koowaad ee ciidulfidriga kadib markii ay maalintii shalay buuxiyeen soddonka bishii barakaysneed ee ramadaan dalalka carabta oo ay ugu horreeyaan sacuudiga masar imaaraadka carabta iyo qatar ayaa maanta laga ciiday inkastoo uu ciidan carqaladeeya cudurka coronavirus waxaa iyana laga ciiday dalalka turkiga bakistan induneisiya maleeshiya iiraan iyo hindiya sidoo kale inta badan muslimiinta ku nool amerika kanada iyo austreeliya ayaa maanta u dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidulfitriga sabtidii shalay ayaa waxaa laga ciiday dalalka soomaaliya etoobiya tanzaniya kenya maali mauritaniya senegal iyo morocco iyadoo qaar ka mid a muslimiinta ku nool dalalka yurub iyo waqooyiga amerikana ay sidoo kale ciideen ciidan ayaa aad uga duwan ciidihii hore sababtoo ah inta badan muslimiinta ayaan salaada ciidda ku ogin masaajidada sababo la xiriira cudurka covid oo caalamka faraba'an ku haya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku baaqay in la dejiyo xaaladda colaadeed ee dalka libiya maruu sabtidii khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalka turkiga rajeb dayib erdogan sidaasna waxaa xaqiijiyey aqalka cad afayeen u hadlay aqalka cad jaadeer ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray wuxuu ku sheegay in madaxweyne trump uu mar kale hoosta ka xariiqay walaaca ah in faragelinta shisheeyaha ee dalka libiya ay xaaladda dalkaasi uga sii darayso islamarkaasina baahi loo qabo in si deg dega xaaladda loo qaboojiyo turkiga ayaa taageera dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee g n a ee fadhigeedu yahay caasimadda tripoli taasi oo toddobaadyadii lasoo dhaafay horumar ballaaran oo ciidan ka samaysay dagaalka ay kula jirto ciidamada daacadda u ah jenaraal khaliifa xaftar iyagoo taageero ka helaya turkiga ayaa ciidamada xukuumadda libiya waxay gacanta ku dhigeen magaalooyin dhowr ah saldhig ciidamada cirka oo muhiim ah iyo weliba iyagoo sidoo kale burburiyo dhowr gantaalaha lidka diyaaradaha ee lagu sameeyo ruushka jenaraal xaftar iyo ciidamadiisa oo ka soo horjeeda xukuumadda la aqoonsan yahay ee libiya ayaa waxaa taageera dalalka roashiya masar iyo imaaraadka carabta ugu dambayntiina kooxda taalibaan ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqday xabajoojin saddex maalin ah inta lagu guda jiro munaasabadda ciidulfidriga oo maanta ka bilaabatay dalkaasi afghanistaan tallaabadan ayaa layaab ku noqotay dadka reer afghanistaan kadib muddo bil ah oo ay kooxdu dagaal uu dhiig badani ku daatay kula galeen qaybo ka mid a dalkaasi afghanistaan ciidamada dowladda dagaaladaasi ayaa yimid waxyar kadib markii ay taalibaan heshiis taariikhi ah la gashay dowladda maraykanka madaxweyne ashraf gani ayaa markiiba soo dhoweeyey dalabka kooxda mintidka ah isagoo ku amray ciidamada dowladdu inay u hogaansamaan xabajoojinta halka ergeyga maraykanka ee afghanistaan uu ammaanay heshiiskan kuna tilmaamay fursad muhiim ah afayeen u hadlay taalibaan zabiyullaahi mujaahid ayaa sheegay in heshiiskan xabajoojinta ah uu dhigayo inaysan taalibaan wax dagaal ah qaadin saddexda maalin ee ciidda wuxuu intaasi raaciyey inaysan dagaalyahanada taalibaan geli doonin dhulka dowladdu ay maamusho halka ciidamada xukuumadda kaabuulna aan loo ogolayn inay tagaan aagagga ay taalibaan maamulaan warkii dunidana dhegaystayaal waan
wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa waxa ay sheegayaan in galabta qarax uu ka dhacay deegaan ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada baydhabo haaruun macruuf ayaa weerarkan wuxuu ka waraystay wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh
qarax loo maleeyo inuu yahay meelo dhulka lagu aasay ayaa waxauu ka dhacay xerada xanaano oo ku taala duleedka waqooyi ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasi oo ciyaaraha ciidda ay ku ciyaarayeen boqolaal dadweynaha ku dhaqan xerada xanaana ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qaraxaasi waxa uu geystay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac inta la ogyahay haatan qaraxa waxaa ku geeriyooday ilaa saddex ruux oo laba ka mid ay caruur yihiin halka dhaawacna uu kor u dhaafayo ilaa shan iyo toban qofood sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka cisbitaalka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
meesha ay wax ka dhaceen ciyaaraha ka socdaa tiri ciyaarahaasi ma kuwa ciiday ahaayeen mise ciyaaro kaloo hidiya dhaqana ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka inta badan haaruun waxaa la ciyaaraa xiliyada ciidda ayaa la ciyaaraa dadkaasina waxay ciyaarayeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ciid walbana waxa ay ku ciyaarayeen duleedyada magaalada baydhabo ayay ku ciyaarayeen marka mid ka mid ah ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo ciidaha la ciyaara ayay ahayd meesha ay ku ciyaarayeen waxay ahayd xerada xanaana ee magaalada baydhabo maalnimadii shalay sidoo kale meesha waa ay ku ciyaareen oo ciyaara hidaha dhaqana lagu ciyaaray maantana meelo dhulka lagu aasay sida gobjoogeel ay xaqiijiyeen ayaa qaraxeeda meesha uu ka dhacay iyadoo dad fara badan oo dad ciyaaraya ka mid ahayna uu waxyeelo isugu jiro dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaaray
meeshani ma xero ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha mise waa goob bannaan oo fagaaraa
xerada xanaana dhinaceeda waaye xanaanu waa xero ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ee kasoo qaxay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya marka duleedka ee xerada meel u dhow waayo oo meel bannaan ah oo lagu talagalay in xiliyadan oo kale ciidaha dadka ay ciyaara hida iyo dhaqan ay kusoo bandhigaan waana ciid walba meel ay ku ciyaari jireen qaar ka mid a dadka barakacayaasha iyo sidoo kale qaar ka mid a dadka u daawasho tegi jiray magaalada baydhabo oo ka tegi jiray oo iyaguna halkaasi gaari jiray kuwaasi oo khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jiraba uu kasoo gaaray maanta mahadsanid mukhtaar maxamed catoosh
somalilan ayaa sheegtay maanta in laga helay cudurka covid sagaal iyo toban dad gaaraya soddon iyo toddoba qof oo cusub warkaa waxaa hargeysa noogu soo diray khadar maxamed cakulle wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa maanta shaaca ka qaaday in toddobi iyo soddon qof laga helay cudurka koronavirus oo cusub dadkan ayaa dhammaanba la sheegay inay degan yihiin magaalada hargeysa kuna nool yihiin waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee somalilan dr maxamed cabdi xergeeye oo v o a weydiisay goorta dadka la baadhay
waxaanu baadhnay labayo tobaatanka saacadood u dambeeyey oo runtii jimca iyo ciiddii iyo khamiistii isgaadhay ahayd boqol iyo toban qof waxaana boostifa ahaa ama boqol iyo tobankaaba qof ka soo dhex baxay toddobiyo soddon qof oo ay madax xaqiijiyeen xanuunka laga helay ha maantii warbixinteeda maalinlaha ah waanu ku darnaa wacyigelin ama inaanu bulshada la wadaagino siyaalaha ugu habboon ee xanuunka looga hortegi karo taa diyaar baanu nahay maalin walbana inta badan waanu raacinaa waxaananu dadka kula dardaarmaynaa maadaama uu xanuunkay sidayo in la qaato talooyinka iyo tusaalayaasha kasoo baxaya wasaaradda horumarinta caafimaadka ee ay u horeeyaan in dadku ay kala dheeraadaan oo meelaha buuqa laga dheeraado oo lagu ekaado guryaha tiradani inkastoo ay noqonayso saddex maalmood oo isgaadhay haddana waa tiradii ugu badnayd ee hal mar ay wasaaradda caafimaadka ee somalilan sheegto khadar maxamed cakule v o e hargeysa dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyey ee guud ahaanba dunida iyo dadaalka loogu jiro in daawo loogu helo xanuunka covid nneteen-ka ah ayaa warbixintan waxaa ka diyaarisay caashe ibraahim aadan tallaalka covid nteen ayaa muujinaya natiijooyin wanaagsan laakiin waxxoogaah niyad jab ku ah marxaladda koowaad ee baaritaanka sida lagu sheegay daraasad cusub oo maalintii jimcaha lagu daabacay joornaalka caafimaadka ee la yidhaahdo the lancet tallaalka lagu tijaabiyey dalka shiinaha ayaa kiciyey jawaab celinta difaaca inteeda badan laakiin ma ahan dhammaan bukaanada qaar badan waxa ay yeesheen natiijooyin aan wanaagsanayn daraasadda ayaa ah tii ugu horeysay ee la shaaciyey ee wejiga koowaad ee tijaabada tallaalka covid nteen in ka badan boqol tijaabo oo kale ayaa hadda socda guud ahaan caalamka oo ay ku jiraan sagaal kale oo baaritaano caafimaad ah hadduu ahaan lahaa tallaalka keliya ee la heli karo waxaan u malaynayaa in dad badani ay qaadan doonaan ayuu yiri gary simon oo ah madaxa qaybta sayniska ee dugsiga george washington school ee ku yaala magaalada washington d c tijaabada horudhaca ah ayaa lagu tijaabiyey boqol iyo sideed qof oo tabarucayaal caafimaad ah oo ku sugan magaalada wuhan ee dalka shiinaha halkaasoo uu markii ugu horreysay coronavirus kasoo bilowday tallaalka waxaa soo saaray xarunta sayniska ee layidhaahdo kansino oo saldhigeedu uu yahay dalka shiinaha oo ay taageerayso dowladda shiinaha siddeed iyo labaatan maalmood kadib kalabar ka mid ah kuwa la siiyey cabir yar amaba dhexe oo ah tallaalka ayaa soo saaray ka hortagayaasha unugyada difaaca jirka nooca xanibaya caabuqa saddex meelood oo meel dadka la siiyey qiyaasta ugu badan ayaa sidaasi sameeyey ku dhowaad dhammaan bukaanada la siiyey tallaalka waxay soo saareen jawaab celin wanaagsan qayb ka mid ah nidaamka difaaca ee jirka muddo afar iyo toban maalmood gudahooda lama oga ilaa iyo hadda jawaabahan midkoodna inay ku fillaan doonaan in la ilaaliyo bukaanka iyo in kale wejiga hore ee tijaabinta ah looma qaabaynin in lagu go-aamiyo in tallaalku shaqaynayo iyo in kale keliya waxa ay tijaabinaysaa haddii tallaalku aamin yahay iyo in nidaamka difaaca uu ka jawaabayo waxaa jiray tijaabooyin xagga badbaadada ah tallaalka la bixiyey ayaa in ka badan kalabar dadkii qaatay waxaa xanuunay garbaha ku dhowaad kalabar ayaa yeeshay qandho oo ay ku jirto hal xaalad oo halisa qiyaastii afartan boqolkiiba waxay lahaayeen madax xanuun amaba daal marka la fiiriyo inay jirto arrin badbaado marka la fiiriyo in bukaano badan aysan haysan heerar xakamaynta unugyada difaaca jirka waxaan dhihi karaa kani waa daraasad aan caadi ahayn oo waxtar leh ayuu yidhi paul ofid oo ah maamulaha xarunta waxbarashada tallaalka ee cisbitalka caruurta ee filadelfiya shaki igama jiro inay jiraan tallaalo badan oo soo ifbaxaya kuwaasoo noqon doona kuwo badqaba oo ka wanaagsan midkan hadda soo muuqday ayuu intaasi ku daray daraasaddu waxa ay dabooleysaa oo keliya siddeed iyo labaatanka maalmood ee ugu horeeya duritaanka kadib natiijooyinka ugu dambeeya waxaa lagu qiimeyn doonaa muddo lix bilood gudahooda tallaalkan ayaa waxa uu wareegi doonaa tijaabo intan ka weyn gudaha wuhan warbixinta waa tii ugu dambeysay oo taxano ah oo ku saabsan dhawaaqyada cilmibaarista ee la xiriira tallaalka ee dhowaan soo baxay oo lagu soo bandhigayo warar dhiirigelin leh kooxo ka socda jaamacadda oxford iyo shirkadda shiinaha ee layidhaahdo sinovag ayaa sheegay in tallaaladooda ay ka difaaceen daanyeerka covid nteen laakiin daraasadaha ayaa sidoo kale helay astaamo in xitaa haddii tallaaladan ay dadka ka horjoogsadaan inay xanuunsadaan in tallaaladan laga yaabo in aysan ka hor istaagin in ay faafiyaan cudurka aad iyo aad ay u mahadsantahay caashi ibraahim aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo nugu talagalnay munaasabadda ciidulfitriga barnaamijka oo ku celisa waxaa soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo cabdixakiim maxamuud sirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo laanta af soomaaliga ee v o a ay idinku tala gashay inay idinkula damaashaado munaasabadda ciidulfitriga ee sannadkan laba kun iyo labaatan
ciidan oo ah mid aada uga duwan ciidihii hore maadaama dunida oo dhan uu kala xiray xanuunka covid nteen ayaanu barnaamijkan fursad u siinaynaa in qaar ka mida dhagaystayaasha ku sugan qaaradaha afrika amerika iyo yurub oo iyagu waaye kala duwan ku ciidaya iyagoo barnaamijkan nala wadaagi doonaa duruufaha ay ku ciidayaan sidoo kale waxaa isna barnaamijka inoogu martiya fanaanka cabdiraxmaan xadante iyadoo aad ku dhagaysan doontaan qaar ka mid a heesihiisa iyo weliba sheekooyin aad u xiiso badan oo uu fanaanku inala wadaagi doono waan ku dhowahay walaalkay shirwac ugu horreyba waxaan ku leenahay ciid mubaarak de dabcan waa la ciidayaa ciidan waa ciid maxaan ku idhahdaa ciidihii hore ka duwan bal ugu horreynba ciidan iyo weliba ka duwanaanshiyaheeda iyo waayaha lagu ciidaya haddaan ku weydiiyo wallaahi saaxiiba dee lagama sheekayn karo lagama sheekayn karo ciidan oo kale ciiddee hore inoo soo martay maaha cimrigeennu intuu jiro ma garan karo intaa inoo dhimana inuuna soo mari doono marka waa ciiddii u horreysay ee mataqaanaa guryaha lagu xidhan yahay guryaha lagu dhex ciidaya een dibad loo baxaynin een laisla farxaynin een laisbuuqanaynin een laishambalyeynaynin ma garanaysaa marka waa ciid ciidihii kale ka duwan ee la soo mari jiray marka waa ciid wallaahina in badan laga sheekayn doono in badan laga sheekayn doono
in magac loo bixiyo staasha
magacaas heesan heesa laga tiriya wey heesa laga tiri karaa
aad iyo aad aad iyo aad kolleyba kolleyba soomaalida soomaalida meel ma fadhide magacyo badan way soo socdaane kala xulashadooda in lagu daalan ka baqaya beentaama beentaama beentaama
tahay xadantay waan kusoo dhaweynaynaa mar kale barnaamijkan ciidan ugu talagalnay adigoo meel jooga shirwac oo xaafad kale jooga anigoo xaafad kale jooga barnaamijkii qabanayna iyo soomaalida oo xaafado kala duwan naga dhegaysanaysa marka hal mid oo inta badan soomaalida aada u midaysa oo ciidda ay kusoo xasuustaan inta badan waa marka heesaha ciidda qac laga siiya taasaa horta hadda waxaa ugu horeeya dadka soomaalida ciidda fahansiin kara ama dareenkii ciidda abuuri karaba ka mid a marka mid ka mid a heesaha ciidda haddaan ku dhufana ka warran annagaaba koox isku imaanta aniga iyo adiga iyo shirwac
mi waa siday tahay horta marka horeysa waxaan ciid wanaagsan leeyahay ummadda muslimka meel kastoo ay adduunka joogaan caam ahaan waxaaleeyahay kulli caam wanto bikhayr ciidda ciiddeedana waxaan leeyahay bashbashay barwaaqo dhammaan ilaahay mataqaanaa tutankan wanaagsan haynagu simo haddii aan xasuustii hore dib ugu yar noqonno waxoogaa heesihii dee ciidda caanka ahaa ee la qaadi jiray waxaa ka mid ahaa allamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiya isaga wabaale wayaatae maanta
si wanaagsan u ciida si wanaagsan u ciida waxaan leenahay adiguna cabdiraxmaan si wanaagsan u ciid baanu ku leenahay marna waaxid waxaan filayaa dhegeystayaashu inay si fiican u ciidi doonaan
degeystayaal waanu usoo noqon doonaa cabdiraxmaan xadanteeye ciid mubaarag kulla caam wa antum bikhayr ayaanu mar kale idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan sidaanu dhegeystayaal la wada soconno dadweynaha muslimiinta ah ayaa sanadkan ku ciidaya waaye ka duwan hanaankii ay sanadihii hore ugu dabaaldegi jireen maalmaha ciidda taas oo uu sabab u yahay xanuunka covid nteen ee uu keeno coronavirus oo dunida dadkii oo dhan kala irdheeyay islamarkaana qofba meel ku xiray bal haddaba intaanan u gelin dadweynaha aanu eegno hal abuurka waxay ka yidhaahdeen ciidda sanadkan iyo xaaladda xanuunkan islamarkaana aan idin kala baxno wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle oo isagu magaalada hargeysa kula kulmay abwaan maxamed xuseen oo loo yaqaano xikmaawi iyo abwaan siciid ibraahim dool oo ah laba hal abuur oo ku nool magaalada hargeysa iyagoona la wadaagi doona waayaha ay ku ciidayaan iyo weliba suugaan golo kafuula oo ay maalintan ciidda iyo xaaladda xanuunkan ka curiyeen horta bal ciid mubaarak horta ciid mubaarak khadarow adiga iyo dhammaan maamulka fiyeloodaba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ilaahay sanadka sanadkiisa caafimaad qab berigi hore bashbashiyo barwaaqa la odhan jiray laakiin minka kaalinta ugu muhiimsani waa caafimaad qab allah inagu gaarsiiyo aamiin waxaan doonaya inaan ku weydiiyo horta waad ciiddo adigana waad labisantay laakiin waxaad xaggii dhaqankaabaad u badan tahay laakiin bal maskaxdaada kolley sawir baa ku jira dad badan oo dunida ayna way naga sii daran yihiinba maxaad aragtay amaad la kulantay intaa corona soconaya horta waxaa la moodaa dunidii markaad eegto sidii tusaale ahaan in xidigii berigii hore lagu noolaa inta laga guuray xidig kale in la degay imika tusaalahaan ninka dayax gacmeed ka soo degay in badan ku maqnaa markuu dunida yimaad u xunaya tolo meerihi miyaa laga guuray waayo sidii dayaxa loo socon jiray ayay dadkiiba u socdaanoo gamcaha iyo afkana waxbaa lagu gashan yahay sidii hawada saraa loo socdaa laysumana imanayo qofna qof dee uma soo dhowaanayo waxaan malaya horta dhib ka badan soomaalida dadka soomaalida haysu imanina dhib ka badaniba inaanay dhimashadunbaa ka weyn baan u maraynaya dee waxaa mahmaahahooda ka mid ah gacal isma cidhiidhiyo waasina wax janmaasi isu soo dhowaanshiyaha waxaa kaloo ka mid ah wuxuu ku onayaa qofkaasi salaantu iga qaadi waaye eegata haddaad qof gacanta u fidisood aad ka qaadi weydo waa cadaawadda ugu weyn xagga soomaaliyeed oo wax la dhahaa hebel salaantu iga qaadi waayo markaa isma arkayna baa la dhahdaa waa dhaqankii soomaaliyeed marka horta isbeddel weyn buu xanuunkan coronavirus adduunkii ku keenay in dee nio coronaviruskani horta dee mushkiladiisa wax lagu qiyaasaba cida garan mayso waayo wuxuu gaadhay gaalo iyo islaam muumin iyo munaafiq dunidii badxidan buu ka dhigay kilaabadii khamrigu waa xidhan yihin masaajidadii cibaadaduna waa xidhan yihin waa banad labadii dhanba shar iyo khayrba albaabadu u soo laabay markaa noloshii waxaad mooddaa marxalad aan adduunka horeba weligeed uga dhicin in imika la galay waaya adiga saaxiibka xigmaayo waxbaad maxaa ugu tala gashaan ciida horta xigmaayo wuxuu yidhi baluu dhib xigmaayo waxa weeye guray waa salaamayaa iyo v o eda iyo adduweynaha intay dhegeysanaysa oo dhan gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyn horta gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyni amuurahan socda waxaan oday ka sheekayna waa la yaab imika markaa imika maadhowta isuuqaan maraynaban idaacad yaan mikrofoon ka maqlaynay ninka qaylinayu le hayaay hayaay markaa imika hayaay maaha kane waaba hayuuy weeye uu dhaawamayo waa hayuuy waa ka waaweyn markii hore qofku markuu hindhiso waa loo ducayn jiray imika qofkii loo ducaynay waa laga yaacayaa qof xanuunsanayaaba telefoon laga hadlay hebel hebel siduu yahay laysima soo eegayo qofkii oo qallabayaan loo tegayn waxaan waa ina gumeedkii xanuunka ina gumeedkii xanuunkuba iminku soo baxa waxaan oo kale mayno arag oday iyo islaan iyo inantoona kumuu sheekay cayayaan baa loo diray moogta cayayaankii baa la garan waayey markaa adduunyadii wuu dhammaystiray anigu uurkayga maan gelin gurayow hargeysu kaga ilmaysiin dee wixii waa kan alamtarana soo dhaaf gurow eelkii shiinuhuye alamtarana soo dhaaf gurow eelkii shiinuhuye markaa waa la yaab kii dambe waxaan bal xanuunadii kale tan u yeedhay macaankii dadka masaakiintaa ku kici jiray iyo dhiikarkii iyo wixii hoos u dhici jiray ayaan war meesha waaba xanuunadiiba ayaan la hadlay inkaaraha ku dhacday iyaga laftoodii war kulligiinba xanuunow inta aa kulantaan mar intaa kulantaan korona korona ma ku dhacdeen ha ka guura adduunkee baan idhi oo hargeysa iyuu ku nagaanay iyagiibaad leedahay isagaad ugu ashkatuutay mar intaa mar kulligiinba xanuunow mar intaa kulantaan korona ma ku dhacdeen ha ka guura adduunka oo hargeysa yuu ku nagaanay haddana waxaan halkaa ku dari lahaa iminka haddana inta aa kulantaan afrika maa ka rartaan oo bartii uu ku dhashay iyo hohaayo maa ku xidhaan oo kusoo xidxidhaan oo kusoo xidxidhaan ka guura adduunka
horta intaasi waa kaftan laakiin sida runtiiya dadka anigu fariintan maanta u gudbin lahaa qadarow waxaan odhan lahaa kun jeer maqashay kaar caabuqlaha kofidka naytiini kana aragtay muuqaydiyaha koonka uu jaray ka suu fahantay inuu feyras daran yahay karoonuuye inta aanu kooraha ku sidhin kurbadiiyo eelka adna aanad kiiska ula gelin kooxa ehelkaaya ee ka sheedataad nuugta iyo hooyo kadabgoynin ama aad kambalin waalidkii koriyey ruuxdaada ka gaashaamo waa iga dignin kaafka maansaduy markay baladu kaynaansantahay joogta kadinkaaga haddii aanad keenada ku dhegin waa kud iyo caale cudurkani kadeed iyo dhib buu soo kordhiyey weyne kaalmiya dawiya looma helin kaabaha tallaale kelmadaha guddida caafimaadka horteg weeyaane ka gaashaamo waa iga dignin kaafka maansaduymaa dadkaan la hadlaya
markaadigu koley xagga dawayada haa balaadna hadda inoo bilow waan raaciyo markii hore dee waxaan islaa aniga yurub iyo meelu ku eegiyo nimankii dayaxa aadi jiray baa la jirrabaya dee maanta inta baa la yidhi waddankiiba soo galay markaa waxaan idhi eelka iyo xanuunkaa khalqigu ka ashtakoonayo ilaahay iyo ninkii maxamed qire soo agmari maayo axaadiista nebigana ninkaan ku aadeedoonaynin ee aan inkirin toobaddana oofa jabin maayo ajasiisu ruuxaanu gelin iilka dhigi maayo annaguna allaan ka irkano nooba iman mayno baa waa markii hore iyagoo dhibtii aidiskii weli la eedaadsan oo aan iboolihii ognahay siduu u iimeeyey eel karoono lagu sheegay baa eebba soo diray udubadii adduunkana ka way ka anfiriireen ilbaxnimadii reer yurubna way ka indhasaameen ameerikana siduu u gala weynu aragnaaye umalkii xanuunkii khalqigu ka ashtakoonayey aradka ku noolayn iyo hadduu oosha soo galaye inta aanu umalku sidaa inagu sii faafin gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyne iska jira karoonaha dad yow hays ilaawine ee baan idhi iska jira karoonaha dadyow ha isilaawinay ninbaa waxaa la yidhi wuxuu yaqaanay khadarow in wuxuu yaqaanay dawada maska geed laga siiyo markaba qofku kacayo dabeedna nin baa inan maska qaniini dabeedna markaasuu dawadii siiyey odaygeynanta dhalay baa yidhi debaqalooc baa ina taqaninay sababtaa iska kacday maaha buuri maalin labaadii baa inanu dhalay haddana maska qaniinay kii buu yidhi keen geedkii wuxuu ku yidhi balowkaadi horta waynu hubsanaynaa inuu maskii yahay iyo iyo inuu debaqalooc yahay dee subaxdii markii ka agoogtay dhintay buu yidhi hadduu mas yahay waar ma waxaynu sugnaa hadduu mas yahayda waaba lagnoo sheegee haddaad dibaqolooc u malayso waa hergeb waa sidan aad tidhaahdo warka warkaa dhakhaatiirtaa ku dhambaysee dee ma waxaynu sugnaa un hadduu mas yahay horta marka waxaan leenahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciid caafimaad ha inooga dhigo waxaan odhan lahaa dadka iyo ehelada ciidaysa ee isbookanaysa ee tegaysa wax lagu ciido caafimaad baa ugu qaalisan warbar horta ciidda caafimaadka markaynu sugno ciidda ubadka iyo tabooqashada iyo ehelka aynu ku xigsiine ha isilaabina baan odhan lahaa waa halkaa ma garat aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay khadar maxamed cakule bal markana haddii aynu u kacno dhanka iyo xaafadda islii ee magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya oo iyada maalmihii lasoo dhaafayba ay saarnayd xaalad bando ah oo dowladda kenya kusoo rogtay haddaba waryahayaga magaaladaasi nairobi intisaar saalax xuseen ayaa iyaduna qaar ka mida dhegaystayaasha xaafadaasi ku dhaqan wax ka weydiisay qaabka ay sanadkan u ciidayaan iyo weliba sidaa u arkaan iyaga oo ku sugan xaalad bandooya bismillahi raxmaan raxiim wallaahi bishaan bilihii hore waxyaaba badan bay kaga duwan tahay khaasatan ciidan iyo ciidihii hore waxaa la odhan karaa farqi weyn baa u dhexeeya marka laga fiiriyo dhanka damaashaadkii iyo faraxaddii iyo meelihii la isugu iman jiray meeshii lagu wada tukan jiray ee ummadda fara badan isugu iman jirtay ee lagu ducaysan jiray ee tahniyadda laisweydaarsan jiray la isugu hambalyeyn jiray sanadkan waxaasoo dhan meesha way ka maqan yihiin qofku waa inuu gurigiisa iska joogo labadiisa ragcadood ku tukado xitaa dadku inta badan waxay labistaan marka ay xaflada iyo ay tegayaan ee maaragtay dadku soo baxayaan xitaa adeegashada iyo udiyaargarowga ciidan iyo kuwii hore isku mid ma ahan waxaa laga yaabaa qofku inuu khamiiskiisii iyo marihiisii hore un iska xidho kadibna uu maaragtay gurigiisa iskaga tukado waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku ciidaysa xaafadda isliya magaalada nairobi ee dalka kenya waayaha ciidda ee qaar ka mid ah wadamada ku yaala qaaradaha yurub iyo ameerika ayaanu iyaguna eegi doonaa hase ahaatee aanu mar kale dib ugu noqonno fanaanka cabdiraxmaan xadanteeye oo barnaamijka martinoogu ah
kolley maxaan ku idhaahdaa adiguna heesaad leedahay heesahaagii dee markay cabdiraxmaan xadanteeye maqlaan dhegaystayaashu iyo weliba bulshadu waxay islamarkaa niyadda ku qabanayaan heesihii kala duwanaaya alqabadadiisa hadda farxadda ugu horreynba heesta koowaad farxadda ciidda aawadeed aad dhegaystayaasha la wadaagayso ama aad maxaan ku idhahdaa usoo qabanaysaa maxay tahay kuwaagii
waxaan jeclahay farxadda ciidan u horreysay ee guryaha lagu wada xusayo innaga oo mataqaanaa barnaamijkan qabanayna iyo dadweynaha aynugu qabanaynaba heeska horreeyan usoo qabanay waxa weeyaan heeskii dhaxaad igu dhaadanayson dhabtaada ku sii xanaayay dhaxanta iga weejanayson si dhawaadii jeclay haddu xiisigii dhammaaday anaadha waxaa is yeelay aliishaana mutaystay dhibane waa yeelkadiisa
waa malaha heesan aad u taqaanan umaleynaya shuruuc marraa waaxid waxa weeyaan dhaxaad igu dhaadanayson dhabtaada ku seexanayay dhaxanta iga weheshanaysood si dhaba i jeclayd hadduu xiisihii dhammaaday anaa dhaawacaa is yeelay dhibana waa yeelkadiisa dhaliisha anaa mutaysta dhibana waa yeelkadiisa
dhaxaadigu dhaadanayson dhabtaada ku seexanaayay xasayga weeshanayson sii dhawaad ii jeclay dhaxaadigu dhaadanayson dhabtaada ku seexanaayay xantayga weeshanayson sii dhawaad ii jeclay hadduu iisihii dhammaaday anadha waxaa is yeelay
mubaaragan ku leenahay adiga iyo soomaalida dhan meel kastoo inaga maqlayso barnaamijkan sidaan sheegnay wuu ka duwan yahay barnaamijyadii hore ee ciidda ama ciidan gaar ahaan waa ciid soomaalida meelay joogtaba uga duwan ciidihii hore ciid macnaheedu waxay ahayd oo dadku ay ciidda ku dareemi jireen in laysu soo baxo familiska isku yimaadaan la wada cayaaro la wada cunteeyo la wada kaaftamo wixii oo dhan hadda ma jiraan qolo walba meesheeday ku xiran tahay marka horta bal ciidan ciiddaasay sidaasay ciidihii kale uga duwan tahay marka dadku waxay u baahan yihiin sidaan isleeyahay maaweelo badan iyo in xaafadahooda lagu madadaaliyo marka heesahagan marba mid gacanta u taagaynaa daliishaanaa mutaystay waan maqallay marka heesahagan mid kale dalbaynaa
waxaa kaloona soo qaban doonaa heeska kale la dhahdo adiguna malyuunay mareerkoo beslaadiyo dhinacanad la moodiyey amba waygu maran tahay mareegti jacaylkuye adiguna malyuune aan wada malayne maare ujeedada sare hangaane
shirwaca heesahan xiliyada dambe aad ula hayo weliba heesaha dhallinyarada malaha aniga heesihii gaboobaan ula hayaa saan umaleyn
cashaaniga waxaad igu halaynaysaa kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe iyo kuwii dambeba dhe intaba intaba inta waxa weye waa igu halaynaysaa waxa weye waa igu imanaysaa marirku bislaadiyo diracadab la moodiye bawaygu maran tahay mareygii jacaylkuye adiguna malyuune wayqoya wada malayne adiguna malyuune umaya wada malayne are ujeedada meel sare xanaadne are ujeedada meel sare xanaadne
ciiddii guryaha lagu qaadanayaa banaanadii loo baxay lagu kala mashquulaya ma jirto haddaynu soo qabano sheekooyinkii dhinaca sheekooyinka u kacno shirwacow hortan intaan sheekada u gelin ciidan waxyaalaha aan aad iyo aadka u misgarayna waxaa kamid a niyo cabaabur waxa la dhahdaa laga cunaa dhaka xaggeegan jabuuti iyo intan xeebta iyo dhulkan magaranaysa markaasaa xaafadahaasa xabaabur baa la wada kariya xaafadda baad ka cunaysaa ta kalea soo salaamaysaa xabaabur baa ka cunaysaa horta waxa u weyne aan mataqaanaa ciidan aan miskarayn doona xabaaburkaasa kamid ah dhallinyarada waxay dhihi jirta sheekadaas iga dabageey iga dabageeya cambaabinka
sheekadaas cambaaburka cashay waxa weeyaan canjeeradii ama waa laxooxdii markaad tidhaahdo oo maxaanku idhahdaa lagu daray waxyaabo kala duwan oo midab loo sameeyey oo xabaasuud yar lagu daray caano dhanaan baa lagu cunaa kadibna maxaanku idhahdaa caanaa dhanaan baad ku cunaysa la habeeyey waxaa lagu daray ha waxyaala kale geeda kale basal oo ah, oo la shiilo dib loo sii shiilo waana dhansatay sheegooyin- sheegooyinka yare kuqodolka ah imika dee dhalinyarta baa dadkan dhex socdeen meelaha ka qabtay waxaa kamid ah laba dhalinyar ayaa wada sheekaysanayay markaasaa dee carabi labdiisa daanba weysdidaane way xanaa- way kala xanaaqeen oo markaasay kala dudeen maogtahay dhowr cishaa telefoonada la kala xidhay marka dabcan dad isla degan maaha qof walba guriga uu kasoo toosaa telefoonada dhowr cisho la kala xidhay yaantii dambu ninka odaygaa is adkeysan waayey gabadhiiba wacay markaasuu ka yidhi heblaayo walaalo de iska raalaa wixii dhacay de waanan mataqaana jacaylkuna halkan biiga taagaya sidii unbaa kuu jecelaay buu ka yidhi niyaga markaasay ka tiri xagee joogtaa markaa markaasuu ka yidhi fadhigaan fadhiya markaas ka tiri jikada teg jikaduu tege koob soo qaad bay ka tiri waan soo qaaday buu yidhi kolka ku sii daaba ka tiri koob wuu sii waan sii daayay buu yidhi siduu koobkaasuu kala jababa qalbigeygu kala jabay bay ka tiri markaasuu ka yidhi markaasuu ka yidhi caag buu ahaa buu yidhi caag buu ahayo maba kala jebin buu yidhi markaasuu daroore oo dhaqan xunta iga baxadka
marka farsamuu sameeyo koobkiina uu soo qaaday dhulkana uu kusii daayey ballankii uu oofiyey koogu fuliyey laakiin iyadu dee ha iyadu maadaamana la joogin iyadu koob caadi ma ka dhaqday koob caadaba meesha bay soo dhigan marka waxay tiri koobkii khalaas uu kala jabay marka saasoo qalbigeygan uu kala jabay marka khalaas baad iga tahay Marka tiri, koobka- waa runtaa laakiin caag buraa wirda koobku maba kala jabin uu yahay
marka daami- taa macnaheed waxa weeyaan qalbigaaga ma jabin buu yidhi caadi iska dhig Da- ma jebin waayo ha intaas uga jira dabeeris qalbigaagi ma jebin marka okay baa tahay weyaan marka dee iga qaad mataqaa raaligelinta
laakiin haddaad fanaaniinta tihiin waa laydinku tashan jiray xadanta ayaa meel gaara ka tumaaya iyo fanaaniin kale fanaaniinta koox koox bay u bixi jireen oo qolaba inbay maaweelin jirtay hadda maxaad samaynaysaan walaahiga waxaan malaynayaa maaweelo iminka c o edaas wax ka horreey ma jirto ciidkii tashanaysa sababto annagii baaban isku tegi karayn ba caasha cuuday oo mataqaana fanaan guriga kaa soo horjeeda fanaanka degan uma tegi karaysa ya marka si oda ugu dhow in halkaa layska hambalyeeyo la iska salaamo ana uga faa'iidaysanayana waxaan salaamaya dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay joogaan salaamaya gaar ahaan kuwa guriga kaa soo horjeeda degan
waynu ku soo noqon doonnaa fanaanka cabdiraxmaan xadanta iyo dhegaystayaal barnaamijka ayuu inagula sugnaan doonaaye markanna haddii aynu ka war doonno dhinacan iyo weliba dalkan maraykanka iyo weliba qaar ka mida magaalooyinka ku yaalla qaaradda yurub oo iyagana dadka soomaalidii hay ciidayaan iyadoo weli ay taagan tahay cabsida laga qabo xanuunka covid sagaal iyo toban ee u keena coronavirus bal haddaba aynu ku horrayno dhankan iyo maraykanka iyo waayuhu siduu yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa isdaahir salaad jaamac oo loo yaqaan sabaax waxaan joogaa statetka minnesota gaar ahaan fairbol waxaan salaamayaa dadka islaamka oo dhan meel kastooy adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyaday macaan faadmo faarax maxamuud iyo aabahay salaad jaamac dhammaan walaalahay warda haweeya luul axmed cali qaali iyo intii maqalkayga iyo muuqayga taqaana waxaan leeyahay ciid mubaarak haddii aan ka sheekeeyo ciidda sanadkan way ka duwan tahay ciidihii intaan adduunka joogay oo dhan way ka duwan tahay waayo waa ciid laysku xareeyay guryihii oo cudurka coronavirus adduunka qabsaday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caashicuud aad baan kuu salaamaya walaalo ciid wanaagsan dhammaan ummadda islaamka ciid wanaagsan baan leeyahay gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee afkaygana ku hadla ciid wanaagsan laacanta bakheyr ilaahay ciidan ciideeda nabadii baraari bashbash allah nagu wada gaarsiiyo meel walboon joogna allah nagu ammaansado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa diraac xasan waxaan joogaa maraykanka minnesota waxaan halkan ka salaamayaa bahda v o da iyo daadihiyaasha dhammaantood ciid wanaagsan ciid wanaagsan baan leeyahay sanadkan ciiddu ciiddii hore waa nooga duwan tahay wax badan baa u dhexeeya cudurkaas ilaahay ummadda dhan u wada keenay oo coronaviruska waana wada hayaa oo meel walba saabeeyey guryahan ku jirnaa guriga dhexdiisaa lagu ciidayaa bannaankii ma leh meelihii ilmaha la gaarsiin jiray ilmaha la geyn jiray ma lahan marka waxa weye ciiddahan wax badan baa ciiddii hore nooga duwan diferenti weyn baa noo dhexeeya ilaahay caafimaad baan ka baryaynaa dhammaan dadka dhan waa salaamaynaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan baan leenahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka maraykanka ku ciidaya sanadkan oo ka hadlaya kala duwanaanshiyaha ciidan iyo ciidahoodii hore ee dalkan dalka talyaaniga waxa uu ka mid yahay meelaha uu xanuunka coronavirus sida weyn u saameeyey xirnaanshiyihii dalkaasi ayaa la yaro khafiifiyey toddobaadkii hore hase ahaatee dadka soomaalida ah ee ku ciidaya sanadkan ayaa aad u taxadaraya qaar ka mid ah oo ka hadlay siday u ciidayaan waa kuwan
annaga waxaan joognaa anu waxaan joogaa talyaaniga hadda sidaad ogtiinba talyaaniga waxawaaye coronavirus baa si xun ugu dhacay marka anagu kole gurigeenan ku ciidaynaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliya meel bay joogtaba ciid mubaarak ilaahay na xifdiyo ilaahay inka badbaadiyo cudurkan meel walbaad joogtaanba ciidaanayto ummadda insaankana ilaahay ka qaada dhibaatada haysata oo maanta waxa cudurkan alla kusoo furay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba magacaygu waa farxaan daahir waxaan kasoo hadlayaa magaalada rooma ee dalkan talyaaniga oo intii muddo ah aan joogay run ahaantii markaan ka hadlo sidii horey aan ugu iidi jiray iyo sida hadda macnaha ay tahay yaa laba kala duwan weeye sidii waagii horeeto waxaan u iidi jirnay dee markaan bishaan barakeysan ee rabadaanka aan soo soono soddonka cisho si farxad leh oo macnaha meelaha baagaga ama meelaha masaajidyada ah laakiin annaga hadda halkan soddonkii beriba waxaan ku soonnay guriga laakiin ilaa hadda meel aan xataa aan maaragtay ciiddaa noo qorshaysan oo aan dhihi karno halkaasaan aadaynaa ma jirto asalaamu calaykum b o eeda waa idin salaamahaya ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogteen waxaan idinku salaamahayaa salaamta muslimka baan idinku salaamahayaa ciid wanaagsan walaalayaal sidii aan u iidi jirnay haddee duruuftii wakhtigaan noo ogolayn laakiin waxaan ku iidaynaa guryahayaga aan ku soonnay baanu ku iidaynaa dee ciid wanaagsan mar kale ayaan dhammaantiinba ciid wacana wanaagsan idin leeyahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba markanna haddii aynu eegno waddankay swiden oo isagu ka duwan waddamada kale dunida islamarkaana ka mida waddamo fara ku tirisa oo iyagu dadkooga aan bandoo ku soo rogin hase yeeshee bixiye talooyin la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban oo ay dadweynuhu kaga gaashaamarayaan hase yeeshee soomaalida halkaasi ku dhaqan ayaa la tilmaamaa inuu xanuunka covid sagaal iyo toban uu si daran u aafeeyey islamarkaana uu dadweyne kala duwan oo bulshadaasi soomaalida ah ku dhacay bal haddaba aan soo dhoweyno axmed kaboolo oo isagu ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada caasimadda waddankaasi oo ah ee stockholm islamarkaana ka hadlaya sida ay soomaalidu iyagoo xaaladan ku sugan ay u ciidayaan inkastoo cudurka faafistiisu aysan yaraanin oo ay guud ahaan dalka sweden oo dhan kusii faaftay in magaalada stockholm qeybta dadka soomaalidu degan yihiin uu yaro ka khafiifay hadda ramadaankii lagu jiray runtii ma jirinin sida caadada ahayd taraawiixda la tukan jiray oo waxaan kala sinayn dunida inteeda kale ayaan kala sinayn sidoo kale maadaama sweden ay xoogaa ka khafiifsan tahay oo ay meelaha qaar furan yihiin isku socodkii gaadiidka iyo dadkii ay markii local ahaan ay tahay xoogaa waxaad moodaa in dadkii banaanka usoo baxeen waxaana lala ogol yahay ilaa konton qof in banaanka la isugu yimaado ama maqaayadaha la isugu yimaado waxaan rajayneynaa dadka soomaalida in ay ka faa'iidi doonaan runtii ay familada iyo la cidi doonaan ayna dhegaysan doonaan maaragtay ay dhegaysan doonaan recommendationka ama ama tilmaamaha wasaaradda caafimaadku ay tilmaamtay oo ah in la kala fogaado ayadoo wakhti la wada qaadanayo marka arrintaasna aada ayaan kamusuuli ahaan ayaan u adkaynaynaa waxaana leenahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ilaahay subxaana wa tacaala cudurkan ha naga qaado ciid mubaarak hadantay heesahaaga waa koleyba dhalinyaradu aad bay ula hayaan marka marka kolley dhammaantood barnaamijkan kuma soo wada koobi karno marka bal mid aad is leedahay way mudan tahay maanta oo guryaha lagu jiro guryaha lagu ciidayo in dhegaystayaasha v o eda dhegaysanaya barnaamijkan ciidana si gaara u dhegaysanaya in guryahooda ay ku dhegaystaan waka waxaan usoo qabanaynaa dad bayaan dad bayaan isu diidin laba dooqu israacashay kalgacayl isku doonay yagu deeqa wanaagjan
iyagoo isku duuban iyagoo isku duuban allahyaay halkay u dhimatay baad ilowday
yabdaneeya jacaylka teedayaan u daraanin isnatiisa daryeela iyagoo iyagoo iska duuban iyagoo iyagoo iska duuban duug jirtay dhayaani tadabiya isugu hooyo ducadan kala raagin
cabdiraxmaan waxaan ku leenahay ciid wanaagsan si wanaagsan u ciid farxad ku ciid aniga caashaya dhammaan v o n waxaan ku leenahay dee ciid mubaarak maasha allah mar labaad iyo mar saddexaad aniguna waxaan leeyahay ciid mubaarak v o eda dhammaan shaqaalaha ood labadiinu u horreysiin aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaan ummadda oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ay v o ed ugu talagashay inay dhegaystayaasheeda daafaha caalamka jooga ay kula damaashaado munaasabada ciidulfitriga awgeed mahadsanidin caashicuud iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
weli waxaad dhegaysanaysaan washington somalilan ayaa si rasmiya u hirgelisay amaradii ay mas-uuliyiinta ciidamada booliisku ku soo rogeen dhaqdhaqaaqa gaadiidka dadweynaha magaalada maalinka ciidda cudurka covid nneteen-ka dartii ayadoo maalinkii labaad ee ciiddana aysan jirin basas dhex maraya magaalada hargeyso haddaba wariyaha v o eda ee magaaladaasi qadar maxamed cakulle ayaa waxaa uu booqday goobaha basasku ay ka baxaan ee hargeyso warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi maalintii labaadee ciidda waxaa gebi ahaanba haawanaya oo bannaan islamarkaana aanad is odhanayn halkan ayaa gaadiid fara badan oo kuwa dadweynaha ay ka bixi jireen basaska iyo goobaha ay ka baxaan ee bartamaha magaalada hargeysa markaan soo maray dhowr istaan oo ku yaalla magaalada hargeysa bartankeeda oo ka mid ahaa goobaha ugu cidhiidhisan ee dadka iyo gaadiidku gaar ahaanna basaska yaalla ee ka baxaya aanay meel laga mara lahayn ayaa dhul bannaan oo ishaadu inta ay qabanaysaaba ay bannaan tahay oo aanad ku arkayn hal bas oo taagan tallaabadan ayaa ka dambaysay markii ciidamada booliska ee somalilan ay habeen hore ciiddii ku dhawaaqeen in gebi ahaanba la joojiyey isu socodka gaadiidka isaga gooshayay magaalooyinka iyo gobollada somalilan xanuunka coronavirus darteed qaarkood waxaan kula kulmay istaamada bartamaha magaalada hargeysa ee gaadiidka kala duwan ee basasku ay ka baxaan qaar baa gaadiid wata qaarna way lugeynayaan laakiin marka hore magacaaga marka hore iyo salaanta ciidda helkaad u dirayso waay allahuma salli calaa maxamed magacayga waxa weeye mukhtaar yuusuf axmed waxaan halkan ka salaamaya ugu horeyn ummadda islaamka meel kastay ay maarata ka iideen asxaabtayda ehelkayga dhammaan iyo ummadda muslimkaba waa salaamaya weliba shaqaalaha idaacadda v o da maaragtay aanu aadka ula xidhiidhaanu dhegeysano waay mukhtaaraw waa tan iminka istaamadii basaska xoogga u joogi jiraan waaba cidlo way haawanayaan arrintan ka waran waxaad moodaa aniga waxay igu muuqataa go-aankii ugu horreeyey ee xagga go-aamadii soo baxayey si ikhtiyaariya u fula
waa run khadrow allahuma salli calaa maxamed waxa weeyaan go-aankan maaragtay basaska lagu joojiyey aad iyo aad baanu usoo dhaweyneynaa waxaa jiray covid nneteen baa jiray dad badan oo caruurtiile oo ehelkiile oo isbooqbooqan lah oo maaragtay culays ka badan basaska rarkay qaadi jireen oo kale ciidda dhaca taasi waxay keeni lahayd dadka oo dhan mataqaana xanuunkaasi inuu si khatara maaragtay ay iskugu gudbiyaan waxaanu ciidamada booliska aanu ku hambalyeelina shaqo fiican fiican oo aanu annaguna aanu aqbalnay ayay maaragtay ay qabteen waanu lugaynaa maasha allah waa soconnaa sax ahaan iyo caafimaad ahaanba maaragtay sidaasaanu maaragtay xukuumaddu ay gaadhay baanu xoog u soo dhaweyneynaa waanu leenahay weliba maalmahan iidda ay intay ka dhammaanayso go-aanka maaragtay in ay ayaguna hogaansamaan dadka muwaadiniinta ee basaslayaasha ee xaaladani ku timi caafimaad darrada uun looga joojiyay aani sabab kale xukuumaddu uga joojin ay dadka maaragtay caafimaadkooduna ay u tulaysay aad iyo aad baanu soo dhaweyneynaa arrintaa maaragtay aan ku hambalyeynaa xukuumaddu ay qabatay haddaba xaggii suuqii hoose waan ka soo baxay qaybaha kala duwan ee magaalada soo dhex maray iminka xaafadda masallaha ee koonfurta magaalada hargeysa waxaan doonayaa marka hore magacaagaad horreysa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu xuseen aadan marka hore waxaan salaamayaa salaanta iidda unu dirayaa dhammaan shucuubta muslimiinta gaar ahaan soomaalida somalilan waxaan leeyahay dhammaanteen iidan iideeda caafimaad iyo cimri dheelil iyo cibaada subari lahay lagu gaarsiiyo ehelkayga oo dibadda jooga iyo gudaha jooga wadanka labadaba waan salaamaya caruurtaydii xaaskii hooyaday intaan walaalahay intaan asxaabta nahayba marka hore waan soo dhaweynayaa booliska somalilan oo dee ku dhawaaqay maaragtay inay ay shacabka xagga seguuritiga iyo xagga caafimaadkaba ay uga digaan oo ay maaragtay maamir cusub ay soo saareen runtii waan isticmaali jiray basaskan ka baxa qeybta galbeedka maslaha waan isticmaali jiro magaaladan ku tegi jiray alxamdulilah rabbilcaalamiin dee markii hore sidii laysu dul saarnaa waa dee dareemaysay in xanuuna uu jiro dadkuna aanay dee magaranaysa aanay dheg jala qusiin wad arkaysay maanta waxaad arkaysaa dee in aan magaranaysaa xagga caafimaad ahaan dee laga diyaar garoobay oo xagga boolisku de kolley booliskan filaya inay arrinkan keeneen ay ka diyaar garoobeen oo ad aragtay inay soo diyaar ay diyaar yihiin xagga iidda oo xagga security-ga xagga security-ga ay tahayna maasha allah dee waa waa wax wanaagsan bay qabteen oo maaragtay dee cidhiidhigii iyo xagga dee security ahaan marka dadku dee loo ilaalinayo dadkii maasha allah si fiican bay wax u qabteen waana ugu hambalyeenaynaa magacaygu askari axmed maxamed sida aynu ognahay xanuunkan dartii waxa ay boolisku soo rogeen awaamiir ay ka mid tahay in aan la dhaqaaqin labada maalmoodee ciidda iyo in dadweynuhu aanay isku soconno meelihii carruuraha la geen jiriy aan la geynin khadaro waxa aad iyo aad u muuqato oo mid in aada loo bogaadiya ah ay tahay booliska iyo marka hadiy jeer ay soo rogaan awaamirta ay soo rogaan in dhinaca bulshada aanay ka iman jirin aqbalaadiyo dabeetana ciidamada marka ay gaadho dee dadkii in sharciga ay jabiyaan wixii go-aanka ay soo rogeen la jabiyo dabeetana halkan ay ka dhici jirta ama inay dee lasoo xirxidho dad oo aynu arki jirnay hadiy jeer inay middi middi ku taag tahay doorkan way ka duwanayd waxay kaga duwanayd waxaynu arkaynay in bulshada lafteedii ay bisayl muujisay oo go-aamadii ay soo saareen ciidamada amniga nabadgelyadu ay sidoodii u qaateen waxaynu ognahay in lasoo saaray habeenka ciidda laga bilaabo laba habeen labada habeene ku xigay inaan la soconin sideedii baa loo qaatay wax baabuur oo baabuurtii dadweynaha ah hadday tahay baabuurta heere tuqaanka loo yaqaaniyo hadday tahay basaskii waaweynaaba sidoodiiba go-aankay u qaateen wax magaaladii ka dhex shaqaynayana ma jiro dadkiina way lugeynayaan ciddii bareefad baabuur gaara wadato unbaa dhex socoto magaaladii marka anigu waxaan is leeyahay biseylku waxa uu ka yimid labadii dhinacba khadar maxamed cakuule v o e hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal qarnigii labaatanaad ee dhowaanta aynu soo dhaafnay dhacdooyinka wax ka soo qaadka leh ee dunida soo maray way badnaayeen waxay lahaayeen qaar lagu liibaanay sida horumarka xagga sayniska iyo qaar faraha lagaga gubtay sida dagaaladii waaweynaa ee aan la isugu turin soomaalidu waxay ku jirtay ummadihii xaabada dagaaladaas laga dhiganayay markaas baa hal abuurkeedu qaybo maansadiisa ka mida wuxuu ku taariikheeyey sababihii ka dambeeyey siday isaga la ahayd hubkii la isku ridaayey oo markaa ifka ku cusbaa iyo hagardaamooyinkii dagaankiisa ka soo gaari jiray maanta oo aynu joogno waaxdii hore ee qarnigan kow iyo labaatanaad shaki igama jiro dhacdada sida weyn ay taariikhda u xusi doontaa inay noqon doonto cudursidaha korona iyo xanuunka covid sagaal iyo toban loo bixiyey ee isagu uu sababo kaasoo aan dad iyo dal toonihi dunida ka badbaadin siduu hidduhu ahaana haddiiba hal abuurka soomaaliyeed wuxuu ka tiriyey maanse uu guud ahaan ku tilmaamayo sida cudurkaasi uu aadanaha tarabtarab ugu leynayo waxaa haddaba dhowaani soo gaadhay gabay iyo guurow ay arrintaa ka tiriyeen laba hal abuuroo la kala yidhaahdo maxamuud maxamed adar oo gabayga tiriyey iyo maxamuud xasan farooley oo isna guurowga tiriyey kolka intaan gabayga dib u dhigto aan toddobaadkan guurowga maxamuud xasan idinku jalbeebiyo soona hormariya su-aasha ah maxay gabayga iyo guurowgu ku kala duwan yihiin haddaan soo koobo marka hore guurowgu wuxuu leeyahay luuq isaga u gaara oo aan isbedelin halka gabaygu ka leeyahay dhowr kala duwan marka labaad ninka guurowga tiriya gabyaal lama yidhaahdee laashin baa lagu magacaabaa marka saddexaad dhulka soomaalida intiisa badan gabayga ayaa laga yaqaan halka guurowgu uu koonfurta ku kooban yahay gaar ahaan ceeldheer ilaa banaadirtii hore deexda iyo degaanada ka tirsan marka afraad tixda guurowga ah waxaa mar walba lagu soo hooriyaa hal meelis oo shirib ah iyo cayaar isla magacaasi leh oo la socota qayb tixda ka mida markuu dhammeeyana laashinka iyo inta goobta ku suganiba way jaameeyaan iyaga oo taagan ama soconaya gabayguse hadduu dhammaado hoolis iyo jaantoona ma laha marka shanaad luuqda gabaygu waxay ku bilaabataa hooyaalayey hooyaalayey hooyaalayey hooye guurowgase waxaa lagu bilaabaa inkastoo dhammaadka meeliska guurowga uu mararka qaarkood laashinku siduu doono ka yeelo haddana waxaa jira laba shardi oo maanso walba aan looga maarmin sidaa darteedna ay gabayga iyo guurowgu isaga mid yihiin waa qaafiyadda iyo miisaanka oo ay labaduba ilaaliyaan maxaa yeelay iyaga la-aantood tix magaca maanso u qalmi kartaa ma jirto guurowga maxamuud xasan farooley haddaan u soo noqdo wuxuu laashinku ku bilaabayaa sida cudurka covid sagaal iyo toban uu dunida ugu soo kadiyey sida degdega ee uu dadka u baabi'inayo sida u yahay wax hor leh oo aan hore loo aqoon jirin lala mid ahayn koleerihii iyo kuududiyihii markii waa la joogaba dagaamada soomaalida ka dhex dilaaci jiray iyo cudurkaasi siduu bulshooyinka caalamka teedka u kala dhex dhigay wuxuu kaloo laashi ku taxayaa waxyaabo uu cudurkaani kaga duwan yahay kuwii hore ee soomaalidu ay tiqiin waxaana ka mid ah ruuxa uu ku dhaco qur-aan lama saaro wadaadadii isagaoo kale loogu yeeli jiray oo diiday inay soo ag joogsadaan si aysan xanuunka uga qaadin iyo isagoo ah xanuun aan loo hayn daawo loo cuno iyo shaqaale caafimaad oo inta loola cararo wax ka qaban kara wuxuu yidhi adduunyada wax soo koobay maleh kiniya haddaad joogto cudurkoobahoo soo kordhooo weliba kaa yaabsha ood ka saynin weligaana arag waad la kulantaahe fayrus koonkii loo kala xedee laysu kici waayey oo kadeedaha yimid dadkiina waa ku kadiyaahe konton iyo ka badan maalintiiba kalow ka sii haya kaloorihii ku dhici jiray bulshada kinay haddaan joogno amba sidii kuduudiyihii maahan kiiska cudurkaani hadduu covid nneteen yimiday waa la kala haaday adduunyadii kurteed waxauu ka dhigay kaafiyo kala dheeri kariinkay waxuu kuu qoro yaa lala kulmayaah kurbo kale waxay tahay qoftuu eebba kulansiiyo kaaf iyo qur-aanka iyo wardiga laguma kaalmeeyo wadaadadii kor loo hay jiray oo lagu kalsoonaayo kundhaq iyo kutaabtii dugsiga waa la kala deeyey culimadii kalaan igu tuf iyo kulankii waa diiday kaadiradii wax daaweyn jirana loola kici maayo naftu waxay ku kuurkuursatiyo ma laha kaalmaati kariinkay wuxuu kuu qoraa lala kulmayaa
adduunyada wax soo koobay malekina haddaad joogto cudurkooba hoo soo kordhaya weliba kaayaabsho ood ka saynin weligaana arag waa la kulantaahe fayris koonkii loo kala xidhayay laysu kici waayey oo kadeedahaa yimid dadkina waa ku kediyaahe konton iyo ka badan maalintiiba kalow ka sii haya kala horayuu ku dhici jiray bulshada kini haddaan joogno amba sidii kaduudiya ma ahan kiiska cudurkaani hadduu covid nneteen yimiday waa la kala haaday adduunyadii kurteed waxuu ka dhigay kaafya kala dheeri kariinka waxuu kuu qoraa kariinkay waxau kuu qoraa lala kulmaayaahe kurba kale waxay tahay qoftou eebba kula siiya kaafiyaha qur-aanka iyo wirdiga laguma kaalmeeyo wadaadadii kor loo haajiroo lagu kalsoonaayo kundhaqiyo kutaabtiyo dugsigii waa la kala deeyey culumadii kalaan igu tuf iyo kulankii waa diiday kaadiradii waxdaa wey jirana loola kici maayo nafta waxay ku kuurkuursatay malaha kaalmaati dowladii wax kayday jiro naga kufroonayo warshadaha niinigalahay aaba kari waayey wayuu kaa karaan tiil ku jira kaydna uma yaalo kariinkay waxuu kuu qoraa lala kulmaaya mar kale raashiid maxamuud wuxuu ina dareensiinayaa sida cudurkan maare loogu laayahay ee aanu u kala soocayn ummadaha aqoonta iyo hodantooyada ku dhaata iyo kuwa aqoondarrada la ildaran ee saboolka ah markaas buu leeyahay haddiiba kuwii horumaray iyo madaxdoodii cabsi awgeed ay aqalada ku oodan yihiin maxaad moodaa soomaalida ay colaaduhu halaakeeyeen ee haddana ka dhagala talooyinka shaqaalaha caafimaadku ay ka bixinayaan halista uu cudurkani xambaarsan yahay dabadeedna inta duceeyo ayuu eebbe ka baryayaa in covid sagaal iyo toban uu dhulka soomaalida meel aan ahayn u warfiyo ugu dambaystana wuxuu tehran kusoo gabagabaynayaa meel sirib ah oo uu dadweynaha ku siinayo baryahan talooyinka ay takhtaradu ku celceliyaan middood oo ah in la kala fogaado oo inta fayrasku wareegayo aan la isu soo dhowaan wuxuu yidhi karoonahayo soomaalidan wada kabaabiyaysan ee kuftayo colaadaha ku jabay welina kooraysan uyu koonka soo kaban haddow kani ku sii faafo wacyigelintana ay kooban tahay waa kabaalbirane ilaahow adaa kaamileh kaliyo hooweyn adigaana kaalmay karoon kaa codsanayaahe karinkayna meelaan ahayn koorta uga yeeri kariinkay waxau kuu qoraa lala kulmaaya wuhu kuligiin karoona fayrisa kece kala fogaada kuligiin karoona fayrisa kece kala fogaada kuligiin karoona fayrisa kece arkala fogaada dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaajaa idaacaddan fiidnimona waa naga taas waxaa idiin soo jeedinaya zahre cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daamdurey waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo